bismillah alxamdulilah sm wasalatu waslamu ala rasuulillah halkaani waxaan guddoon iyo soo dhoweyn isku jirta ku samaynay daawo nooga timi dowladda federaalka ee soomaaliya oo awaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya asaga laftigiisana wasiirkana waa ku soo dhoweynay iyana munaasabad kale weeye waxaan ku soo dhoweynay garoonka iyo gaalkacyo waxaan leenahay wasiir soo dhowow waa kaa guddoonnay hadiyaddii qaaligaha ayaa noo waday waana filaynay waana ku mahadsan tahay waana filaynaa in aad intaasi in ka badan noo keeni doontid waxaan u malaynayaa wasiirka haddii la yidhaahdo inay isugu mid tahay xamar iyo gaalkacyo marka waxaan rajaynaynaa xamar inta la siiye gaalkacyona in la siin doono waxaan kaloo filaynaa wasiirku xamar intuu joogo gaalkacyona inuu joogi doono maadaa loo magaalo isku mid inay yihiin arrintaasi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaana filaynaa intaasi in ka badan inaan ka sugi doono dowladda federaalka aad iyo aad baa mahadsantihin